بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib oo ballanqaaday baahinta dukumentari cusub kadib konton sanno kadib dilkii loo geystay culimmadii soomaaliyeed soona bandhigaya farqiga u dhexeeya nidaamkii shuuciga ahaa ee xilligaasi jiray iyo kan dimuqraadiga ah ee muqdisho ka dhisan xilligan ciidanka yuhuudda oo sii wada burburinta ay u geysanayaan dhismayaasha dhaadheer ee magaalada khaza iyo kumanaan ka mid ah shacabka reer filistiin oo mar kale barakac bilaabay maliishaadka xuutiyiinta yemen oo weeraro loo adeegsada diyaarada daroonis ah ku qaaday magaalooyinka gumaysiga ku jira ee filistiin kadib cadaadisyada ay cunaqabateennada kaga imaanaya reer galbeedka moskow heshiis cusub la gashay biijiin kaasoo gaaska ruushka loogu dhoofinayo gudaha shiinaha sawire uu qaaday dayax gacmeedka oo muujinaya howlgallo lagu ballaarinayo xarunta nukliyeerka yuhuudda ee saxaraha annaqab in ka badan lix bilyan oo qof oo ku nool caalamka oo wajahaya biyiyari xilli dunida ay si xowli ah u sii luuminayso keedka biyaha qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حادي wahagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday inay baahin doonto dukumentari cusub oo ku saabsan konton sanno kadib dilkii loo geystay culimmadii soomaaliyeed iyo farqiga u dhexeeya nidaamkii shuuciga ahaa ee xilligaasi jiray iyo kan maanta ka jira muqdisho haddaba bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada shabaabulmujaahidiin oo lagu ballanqaaday dukumentarigaasi waxaa inoo akhrinayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasan konton sano kadib dilkii culummada mu'asasada alkataa'ib oo baahin doonta dukumentari cusub shan iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga dhanka kalena ku beegan toddobada seteembar sannadka laba kun iyo shan iyo labaatan وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
loolanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka waxaa mar kasta hormuud u ahaa culummada rabbaaniyiinta ah oo xaqa caddeeya kuna camal fala culummada ayaa had iyo goor ahaa ilayska ummadda muslimka iftiinsato iyo gabbaadka ay ka dugaashato dulmiga fitanta iyo jahliga marka laga hadlayo soomaaliya culummada waxay bulshada ku dhex lahaayeen maqaam iyo maamuus ay ku muteysteen fidinta cilmiga baraarujinta bulshada iyo ka hortagga gumaystaha dalka ku soo duulay iyo afkaartiisa guracan kaalinta culummada waxay si cad u muuqan jireen xilliyada ay taagan yihiin xasaradaha iyo nawaasisha ummadda la soo gudboonaato iyagoo si cilmi karti iyo geesinimo leh xaqa ula jahri jiray xilligii ay mawjadaha ilxaadka iyo kufriga usoo duseen gayaga soomaaliyeed xukuumaddii shuucigana ay dalka ka hirgelisay waxa loogu yeeray xeerka qoyska sannadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii culummada rabbaaniyiinta ayaa ahaa kuwa u istaagay difaaca qur-aanka kariimka wuxuuna allah ku sharfay ilaalinta diintiisa iyo koryeelidda kitaabkiisa si ay ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed uga samata bixiyaan gaalnimada qayaxan ee dalka lagu soo rogay haddaba iyada oo ay konton sano ka soo wareegatay hirgelintii xeerka qoyska iyo dilkii culummada xaqa u istaagtay maxaa dalka iska beddelay maxay ku kala duwan yihiin nidaamkii shuuciga ahaa ee culummada laayay aayadaha qur-aankana inkiray iyo nidaamka dimuquraadiga ah ee xasan gurguurta maanta uu hogaamiyo su-aashan iyo kuwo kale waxay mu'asasada alkataa'ib dhowaan ku bidhaamin doontaa dukumentari ku saabsan dhacdooyinkii kun sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii ee gilgilay gayiga soomaaliyeed iyo mahadhooyinkii ay reebeen walilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa sii wadaa howlgallada uu ka geysanayo magaalada khaza iyadoo qidaaca saacadihii lasoo dhaafay uu diiwaan geliyey duqaymihii ugu cuslaa diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa beegsanaya dhismo kasta oo ka kooban dhowr dabaq oo ku yaala magaalada khaza taasi oo keentay in saacadihii lasoo dhaafay oo keliya kuminaan filistiiniyiin ah ay noqdeen hoyla'aan sidoo kale diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa burburinaya masaajidda ku yaala qidaaca sida uu muujinayay muuqaal lagu faafiyey mareegaha internetka waxaana la daawan karaa yuhuudda oo dhulka dhigaya masjidka tawxiid ee ku yaalla qidaaca saacadihii lasoo dhaafay tirada shuhadada waxa ay gaaraysaa siddeetan iyo sagaal ruux halka sidoo kale ay dhaawacmeen boqolaal kale ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu oo duhurnimadii maanta hadlayeyna waxa uu sheegay inay sii xoojin doonaan howlgallada ay fulinayaan ciidankooda dhanka kale weerar loo adeegsaday diyaarada daronis ah ayaa lagu qaaday magaalooyinka yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan warbaahinta gudaha sahaynada waxay ku warantay in qalabka digniinta bixiya la maqlay iyadoo sidoo kale ciidanka yuhuudda uu sheegay inuu ka hortegayo ilaa saddex diyaarad daronis ah oo dhanka magaalooyinka gumaysiga ku jira ka soo galay dhinaca jasiirad u ekahasaynaa saxiifadda yadiico daxranood waxay dhankeeda sheegaysaa in agaarka guriga uu degan yahay taliyaha guud ee ciidanka sahaynada laga dhigay goob xihan iyadoo loo diiday warbaahinta inay tagaan goobjoogayaasha qaar ayaana sheegaya in howlgallada xuutiyiinta ay markaan beegsadeen gooba xasaasiya ah tan iyo markii madaxii xukuumadda uga dhisnayd sanacaan lagu dilay duqeyn bishii lasoo dhaafay kooxdan ayaa sii kordhinaysay weerarada ay ku beegsanaysa yuhuudda iyadoo weeraro toos ah ku qaaday taliska ciidanka yuhuudda iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha bingoriyon بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeenna eliyaasa cabdulaahi
waad mahadsantahay suhayb waxaan ugu horrayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa ruushka oo qaaday tallaabo istaraatiiji ah oo uu kaga weecanayo suuqyada yurub haddaba tani yay khasaaro ku tahay ma moskow mise galbeedka warbixin ay si wadajir ah u daabaceen wargeysyo fara badan oo ugu horeeya the times of indiya ayaa daaha looga qaadaya ruushka oo si rasmi ah u oggolaaday inuu hirgeliyo mashruuc ballaaran oo gaaska dabiiciga ah si toos ah uga qaadaya gudaha ruushka islamarkaana geenaya dhanka shiinaha iyadoo la dhisaya dhuumo gaas ah oo isku xiri doona labada dal mashruucan cusub ayaa loo arkaa inuu yahay isbeddel taariikhi ah oo ka tarjumaya rajadii ruushka uu ka qabay dhanka yukrain iyo sida mar qura uu u qaadanayo go'aan uu gebi ahaanba kaga soo weecanayo dhanka suuqyada yurub marka laga hadlayo tamarta shidaalka uuna ugu wareegaya dhanka suuq ballaaran oo ku yaala gudaha shiinaha waxay warbixintu leedahay ka hor dagaalka yukrain waxay yurub ahayd suuqa ugu weyn ee uu ruushka u iibgeyn jiray shidaalkiisa si kastaba ha noqotee dagaalka marka uu dhacay kadib midooda yurub iyo xulafadiisa reer galbeedka waxay cunaqabateen adag ku soo rogeen xukuumadda moskow xiriirkii tamarta ee labada daraf u dhexeeyey ayaana noqday mid si degdeg ah u burbura waxaa xusid mudan in qaaradda yurub ay waqti xaadirkan ku nool yihiin dad gaaraya ilaa toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afar milyan oo qof halka shiinaha dadkiisa keliya ay gaarayaan ilaa hal dhibic afar bilyan oo qof taasoo ka dhigan in ruushka hadda uu yahay midka ugu badan ee heli doona macaashka maadaama suuq ka ballaaran midkii yurub uu helaya wixii hadda ka dambeeya waxay warbixintu leedahay markii dagaalka yukrain uu dhacay islamarkaana reer yurub ay go'aansadeen in cunaqabateen buuxda ay saaraan ruushka waxay filashadu ahayd in ruushku uu isdhiibi doono islamarkaana dhaqaalihiisa uu ku iman doono burbur ballaaran balse natiijada ka dhalatay go'aankaas waxay noqotay mid ka duwan sidii la filayey ruushka halkii uu u dhutin lahaa tallaabadaasna waxa uu si degdeg ah ugu jihaystay dhanka shiinaha iyo suuqa ugu ballaaran qaaradda aasiya dadkiisuna ay gaarayaan ilaa hal dhibic afar bilyan oo qof taasi waxay micnaheedu tahay in ruushka uu helayo fursad dhaqaale oo ka ballaaran midii uu ka heli jiray qaaradda yurub islamarkaana ay adag tahay in mar kale reer galbeedku ay cadaadis saaraan awoodda dhaqaale ee moskow warbixinta oo gunaanad ku sii siqaysa ayaa sheegaysa in mashruucan cusub ee uu gardaadinaya ruushka islamarkaana shiinaha lagu geenaya dhuumaha gaaska in ay astaan u tahay isbahaysiga sii xoogaysanaya ee u dhexeeya quwadaha aasiya tanina waxay si toos ah u beddeli doontaa ayuu wargeesku yidhi qariirada tamarta caalamiga ah yurubna waxay ku qasbanaan doontaa in ay raadsato ilo kale oo tamar halka shiinuhuna uu noqday mid ku guulaystay macaamiilka istaraatiijiga ah ee sida aadka ah ugu dhow dhanka ruushka donald trump oo wasaaradda difaaca maraykanka ka beddelay magaca una bixiyey wasaaratul-xarbi ama wasaaradda dagaalka haddaba xaqiiqadu maxay tahay ma mid hadda qaadatay magacan mise mid in muddo ahba wadatay wargeysyada ugu waaweyn dunida oo uga horeeya new york times ayaa daabacay warbixin ay ku sheegayaan donald trump oo ugu dambayntii magaca ka beddelay wasaaradda difaaca maraykanka una bixiyey wasaaratul xarbi ama wasaaradda dagaalka haddaba maxay ka dhigan tahay tani madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si rasmi ah saacadihii lasoo dhaafay qalinka ugu duugay in gebi ahaanba la beddelay magaca wasaaradda difaaca maraykanka loona bixiyey wasaaradda dagaalka isagoo ujeeddada magacbeddelkan ku sheegay in ay la jaanqaadayaan marxaladda dunida waqti xaadirkan ay ku jirto taasoo uu ku xaqiijinaya halista ku gadaamanka maraykan ahaan dagaalkuna mar weliba uu noqon kara mid lama huraan ah markii ugu horreysay ee la maqlay qorshaha trump ee la xidhiira in magaca uu ka beddela wasaaradda difaaca waxay ahayd dabayaaqada bishii hadda soo idlaatay ee augost markaas oo trump isagoo uu garab fadhiyo xogayaha difaaca maraykanka uu sheegay in dhowaan magaca wasaaradda difaaca laga guuri doono islamarkaana loo bixin doono wasaaradda dagaalka haddaba su-aasha xigta waxay tahay ma markii ugu horreysayba oo ay wasaaraddan qaadato magacan dabcan waa maya oo horeyba waxay wasaaraddan u ahayd mid la odhan jiray wasaaradda dagaalka oo maraykanku waa midka bandiirada u siday tobannaankii sane ee lasoo dhaafay dagaal weliba oo lagu qaaday dalalka dunida haba ugu horreeyaan kuba caalamul islaami laga soo bilaabo sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii maraykanku waxa uu lahaa debartiment of war wasaaradda dagaalka tan iyo xilligaas oo ay socdeen dagaaladii ugu waaweynaa ee dunida waxaana magacan loo arkay mid si toos ah u muujinayay in dowladda maraykanka ay tahay madaxa sharta dunida kadib dagaalkii labaad ee dunida iyo markii dhidabada loo taagay hay-ad gaaleedka qaramada midoobe waxa uu maraykanku qaatay istaraatiijiyad uu isugu muujinaya in quwaddiisu ay noqotay mid nabad ilaalin ah halka wasaaraddii difaacana la huuyey magaca wasaarad difaac oo dimuqraadiyadda ah balse xaqiiqadu sidaa waa mid ka fogeed oo maraykanku waxa uu qaab hoosaad ku bilaabay dagaal uu ku curyaaminayo dalalka dunida weliba isagoo adeegsanaya istaraatiijiyad ka halis badan midii hore ee bareerka ahayd waxay warbixinadu leeyihiin in dib loogu soo laabtay magaca dagaalka waa go'aan xambaarsan fariin siyaasadeed waxayna markan u muuqataa keliya laba midkood oo muhiim ah waa midda koowaadee trump waxa uu si joogto ah u sheegaa in maraykanka waqti xaadirkan uu noqday mid daciif ka ah dhinac weliba islamarkaana booskan ay dhigeen hogaamiyaashii ka horreeyey wuxuuna trump ku andacoonayaa in muhiim ay tahay in kaalintaas ay soo ceshtaan weliba waqti xaadirkan waxayna falanqayaashu tibaaxayaan in casrigii maraykanka uu gabalkiisa sii dhacayo maadaama isbahaysiga aasiya uu noqonayo marba marka ka dambaysa mid sii xidadaysanaya qodobka labaad ee muhiimka ah islamarkaana ku hoosduugan go'aankan cusub ee magaca looga beddelay wasaaradda difaaca waxa uu noqonayaa in hadda si rasmi ah maraykanka uu u qaatay istaraatiijiyad dagaal wakhtigan oo ay sii xoogaysanayaan khilaafaadka maraykanka kala dhexeeya ruushka shiinaha iyo xulafadooda magaca cusub ee la huuyey wasaaradda difaaca waxa uu siinayaa sharciyad iyo nafis siyaasadeed oo ah in ciidamada loo adeegsado ololo dagaal oo toos ah halka keliya laga dhigi lahaa xiisadda mid ku kooban baratan dhanka warbaahinta ah iyo hadalla la isku marinayo warqado diblomaasiyadeed middan ayaana maraykanka ku jiidi doonta sida la aaminsan yahay god dagaal oo halistiisu ay badan tahay waxay sidoo kale warbixinadu tibaaxayaan in magac kabeddelistan lagu sameeyey wasaaradda difaaca maraykanka ay xambaarsan tahay fariin ku socota shacabka ku nool gudaha dalka maraykanka taasoo ah in danaha maraykanka ay mar kale ku jiraan halis weyn oo ballaaran islamarkaana loo baahan yahay in la kiciyo ruuxda dagaalka ee shacabka maraykanka waana hamiga ugu weyn ee trump inta uu ku sugan yahay kursiga aqalka cad muddada soo aadan marka la isku soo wada xooriye haddii mar magacii wasaaradda difaaca maraykanka loo beddelay wasaarad dagaal waxay filashadu tahay in wixii hadda ka dambeeya ay xukuumadda washington gundaha ugu jiraan xiisado dagaaleed oo mid weliba ay midda kale kasii culsaan doonto sawirro uu qaaday dayax gacmeed oo muujinaya ballaarin ku socota barnaamijka nukliyeerka yuhuudda haddaba halkee ayaa laga wadaa hawshan xog uu daabacay wargeyska asharqul awsad isagoo soo xiganaya warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ee associated press ayaa lagu sheegayaa in sawirro uu qaaday dayaxgacmeedka lagu arkay ballaarin weyn oo ku socota xarunta barnaamijka nukliyeerka yuhuudda ee ku taalla dhulka saxaraha alnaqab gaar ahaan xarunta cilmi baarista ee shimon beres sawiradan waxay muujinayaan dhismayaal cusub oo ka muuqda xarunta nukliyeerka ee yuhuudda inkastoo qaar badan oo ka mid ah sawirada ay muujinayaan goobo si qarsoodi ah uu maamulka gumaystaha yuhuudda u dhisay khubaro falanqayn ku sameynaysay sawiradan ayaa tilmaamay in goobaha cusub ee dhismaha ay ka socdaan waqti xaadirkan ee ku yaalla saxraha alnaqab ay noqon karaan mashiinno cusub oo ay yuhuudda geeyeen halkaas kuwaasoo loogu talagalay ururinta iyo soo saarista hubka nukliyeerka saddex ka mid ah khubaradu waxay sheegayaan in cabirka iyo qaab dhismeedka goobtan wuu u egyahay mid la doonaya in loo adeegsado mashiinno cusub oo loogu talagalay barnaamijka nuyukliyeerka ah ilaa shakhsiyaad kale oo gaaraya ilaa afar kana mid ah khubarada falanqaynta ku samaynaysay sawiradan uu qaaday dayaxgacmeedka ayaa iyaguna ku waafaqay saddexdii hore suuragalnimada tallaabadaas balse waxay xuseen in sidoo kale ay badan tahay filashada ah in halkan laga damacsan yahay xarun cusub oo loogu talagalay keedinta ama soo saarista madaxyada nuyukliyeerka ah warbixinta waxay xusaysaa in dhismahan uusan soo bilaaban waqti xaadirkan balse la buddhigay sannadkii laba kun koob iyo labaatan markaas oo sawirada dayaxgacmeed uu qaaday ay muujinayeen god weyn oo ka qodan halkan islamarkaana aanan la garanayn ujeeddadiisa sawiradii xigay waxaa la soo qaaday bishii julaay ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan waxay iyaguna muujinayeen derbi weyn oo lagu hareereeyey halkan iyadoo dhismayaal badanna dhulka hoostiisa ay ka socdeen tani waxay muran xooggan ka dhalisay ay gunaanadkii warbixintu leedahay miisaska siyaasadda caalamka maadaama maamulka gumaystaha yuhuudda uu dardarkan xooggan ku wada barnaamijkiisa nuyukliyerka halka dowladda iiraan ay la kulmaysa tallaabooyin xooggan marweliba oo ay isku daydo in hubkeeda nuyukliyerka ay u samayso dhammaystir guud ahaan dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag in ka badan lixdan bilyan oo qof oo dunida ku nool ayaa biyola-aan wajahaya iyadoo uu sii yaraanayo keedka biyaha ee dunida warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir cilmi baaris cusub oo lagu daabacay joornaalka senis advences islamarkaana loo adeegsaday xog ay muddo laba iyo labaatan sano ururinayeen dayax gacmeedyo ayaa muujisay in dunida qaybo ballaaran oo ka mid ah ay si deg deg ah u luminayaan biyaha macaan taas oo macnaheedu yahay in qiyaastii lix bilyan oo qof oo u dhiganta saddex meelood meel dadka dunida ay hadda ku nool yihiin xaalad biyoyari ah oo aad u liidata natiijadan ayaa lagu ogaaday in magaalooyin iyo qaaradoo dhan laga dareemayo hoos dhac dhanka biyaha macaan cilmi baaristu waxay tilmaantay in meelaha loo aqoonsaday gobollada abaaraha waaweyn ee biyoryada xooggan ka jirto ay ka mid yihiin deegaanada dhaca waqooyiga kanada iyo qaybo badan oo ka mid ah dalka ruushka sidoo kale waxaa soo hosgelaya dhulalkaasi aagga koonfur galbeed ee qaaradda waqooyiga ameerika ameerikada dhexe bariga dhexe ilaa waqooyiga shiinaha iyo koonfur bari aasiya sidoo kale dhul ballaaran oo isku xidhan islamarkaana ka bilaabma waqooyiga afrika ilaa yurub ayaa iyana ka mid ah khadadka ugu daran ee biyaryada laga soo calaamadeeyey daxgacmeedyadu waxay cabiireen isbeddelada cufisjideedka dhulka si loo ogaado halka biyaha macaan kuwa barafka iyo sidoo kale kuwa dhulka ku jira ay u socdaan natiijadan waxa ay muujisay in deegaano badan aysan keliya ahayn kuwa qalalan balse sidoo kale ay ku nool yihiin meel ka baxsan xadka ugu dambeeya ee qiyaas ahaan biyaha lagu ogaado bayaanaadka ayaa sidoo kale waxay caddaynayaan in lixda bilyan ee ku nool xaaladda biyeerida ay ku kala sugan yihiin boqol iyo kow dal kuwaas oo ka mid ah waddamada laga soo calaamadeeyo hoos u dhaca biyaha ee heerarka adduunka herishkiista shandamborkaar oo ah brofesor sidoo kale wax ka soo diyaariyay cilmi baaristan waxa uu intaa ku daray in biyahan aysan ahayn kuwa loo adeegsado qaabka ugu habboon iyo sida ay tahay in loo kala qabeeyo isagoo sheegay in kaydintooda ay soo jiitamaysay muddo dheer balse halkay ku dhammaadaan ayuu ku sheegay inay yihiin ama looga faa'iidaysto mashaariic muddo kooban ah oo saameeya biyahaasi cimilada kulul oo uu sababay isticmaalka shidaalka sida saliidda iyo gaaska taasoo kordhisa heerkuulka ayaa la sheegay inay qayb ka tahay asbaabaha ugu waaweyn ee kana biyaryada daraasadu waxa ay sheegtay in lixdan iyo sideed boqolkiiba khasaaraha biyaha ee gobollada qalalan uu ka dhashay isticmaalka xaddaafka ee biyaha dhulka hoostiisa arrintan ayaa hadda noqotay sabab ka saameyn badan korarka heerka badda marka loo eego dhalaalka barafka buraleyda iyo barafka waaweyn ee cirifyada dhulka qaaradaha iyo aagaga qalalan ee dunida waxay sannad kasta lumiyaan saddex boqol lixdan iyo sideed bilyan oo tan oo biyo ah taasoo u dhigantaa in ka badan laba jeer mugga harada taaho ee maraykanka ama toban jeer mid ka badan muggaharada miid oo ah barkada biyaha ee ugu weyn dalkaasi maraykanka dhulalka ugu badan ee xagga khasaaraha biyaha waxaa ka mid ah dalalka kanada iyo ruushka hindiya iyo iiraan kuwaasoo la ildaran kuleelka sii kordhaya iyo isticmaalka sida xaddaafka joogtada ah ee biyaha dhulka hoostiisa warbixinadu waxaa intaa ku dareeyaan in kalabarkeedka biyaha dhulka hoostiisa ee dunida laga helo uu si fudud ku dhammaanayo marka la eego sida caadiga ah ee uu dib ugu soo cusboonaan karo keydkaasi satalaadadu waxaa in ka badan labaatan sano ay soo diiwaan geliyeen guud ahaan biyaha lagu keediyo barafka buuraha harooyinka webiyada ciidda iyo sidoo kale ceelasha biyaha dhulka hoostiisa marka laga hadlayo aagga abaareed ee aadka u ballaaran dhul ahaan waxaa mid ka mid a uu ka bilaabmaa galbeedka maraykanka kuna fida mexico iyo bartamaha amerika midka kalena waxa uu ka bilaabmaa morocco ilaa faransiiska isagoo sii mara bariga dhexe oo dhan ilaa waqooyiga shiinaha haddaba arrintan waxaa la tilmaamay inay ka dhalan karaan cawaaqib iyo saameyn aad u xoogan taas midhahooda ay guranayaan waddamada ugu badan ee xilligan ka jiraan biyeerida gaar ahaan kuwa aan soo xusnay ee qaybta ka ah aagga loo calaamadiyey inay yihiin kuwa ugu daran waa kan ustaad ashkar sheekh axmed oo arrimahan aan wax ka weydiinay si uu sharxaad inooga siiyo waxyaabaha ka dhalan kara haddii ay xaaladda biyaha ka sii darto halka ay joogto isticmaalka xaddhaafka ah ee biyaha ka hooseeya dhulka waxa ay sababayaan kororka heerka badda biyaha kullumaaya gacmaha bani'aadamka waxaa inta badan ay u guuraan badda taasoo kor u qaadda heerka biyaha badda waxaa sidoo kale la sheegay inay hadda kaalin weyn ka qaadato arrintan marka loo barbar dhigo dhalaalka barafka cirifyada sidoo kale hoos u dhaca biyaha dhulka hoostiisa waxa ay isla markaasi ka dhigan yihiin inay beeraha iyo wax soo saarkii ay yaraadaan iyadoo dalagyada la waayana waxaa ka dhalan kara gaajo iyo qiimaha cunnada oo kor u kaca marxaladda xigtana waa inuu dhaco qax iyo colaad gaar ahaan xaaladaha aan ka soo sheekaynay dhulalka ay ku dhacaan ee biyeyaridu ay ka jirto dad badan ayaana laga filan karaa inay isaga guuraan dhulalka loo calaamadeeyey inay yihiin kuwa qallalan taasoo dabcan keeni karta khilaaf iyo dagaallo salka ku haaya biyaha islamarkaana wiiqi kara xasilloonnida dowladaha aan diyaarka ahayn arrimahaanina waa qayb ka mid ah waxyaabaha ka dhalan kara haddii uu dhaco jiha wareer dhanka biyaha ah oo ay xigto amni xumo xagga cuntada guud ee adduunka si guud waxaa la sheegaa in laba arrimood ay yihiin kuwa ugu muhiimsan waxyaabaha sababa xaaladaha aadka u liita ee beeyarida la xidhiira waxaa ka mid a adeegsiga naftada iyo gaaska kuwaas oo dhaliya heerkul aad u xooggan oo saamayn biyaha ku yeesha midda labaad isticmaalka xooggan ama xaddhaafka ah ee biyaha waxay taasi la micno tahay inay halis ku jiraan biyo sannado badan oo kumanaan ah ku kobcaayay dhulka lagu beeraayo waxyaabo aan nacfi lahayn markii la eego xajmiga biyahaas iyo muddo dheer ee ay kaydsamayeen cilmibaarayaasha soo saaray warbixinada la xidhiira biyarida ayaa waxa ay sii raaciyeen in xaaladdu ay tahay mid ka sii xun sida la filan karo waxaanay daraasaadkooda ku muujiyeen in aagga loo bixiyo dhulka qalalan uu sanad weliba sii kordhayo qiyaas ahaan dhulka badan laba jeer cabirka gobolka californiya ee maraykanka keliya waxa ay sheegeen in gobollada ku dhow dhulbaraha ay yihiin kuwa uu sii kordhaya roobkooda ayna yihiin kuwa qoyan halka dhulka intiisa kale uu sii qalalo sanadba midka xiga jaifa mijiliti oo ka tirsan jaamacadda gobolka arizona waxa uu sheegay in natiijooyinkan ay u muuqdaan sida fariinta uga cabsida badan ilaa hadda ee ku saabsan saamaynta isbeddelka cimilada ee dhanka khayraadka biyaha sida hadalka u dhigay waxa uu intaa ku daray in haddii xaaladdan sidan la isaga daayo mustaqbalka biyaha adduunka u geli doono ifafaale la mid ah iflaas dhaqaale maadaama ay suuragal noqon karta ayuu yidhi in sanduuqyada biyaha dhulka hoostiisa gebiyahaanba ay qalalaan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كلما لح المصيف لها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها